بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan daraasaynaynaa kitaabka la yidhaahdo mutamimatu ljuruumiyati mutamimatu ljuruumiyatina waa la yidhaahdaa kitaabka waxaa iska leh shamsuddiin muxamed ibnu muxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu xusein aطaraabulusi alasli yacni asalkiisa taraabulis buu ka soo jeedaa taraabulisna waa magaalo ku taalla almaqrib alcarabi gaar ahaan waddanka libiya hadda marka waxaa la yidhahdaa triboli halkaasuu ka soo jeedaa almakki almaliki almacruuf wuxuuna caan ku yahay bilxataab alrucayni waa nin maaliki ah madhabkiisa fiqiga ah wuxuuna caan ku ahaa alxataab alrucayni haddaba nisbadan alrucayn waa bidami raa'i mushadadatan wa fatxi alcayn raadu marka waa godanta cayntuna waa kordhigan tahay waana meel ku taalla yaman waa mikhlaafun fi lyaman haddaba meeshaas oo mikhlaafka lagu tilmaamay waxaa deganaa ninkan mu-alifka ah awowgiis ayaa deganaa dadka uu ka soo jeedo ayaa deganaa meeshaas awowgaas marka waa awow fog waxaana la dhihi jiray duu rucayn duu rucayn magaciisana waxaa la dhihi jiray yariin ibnu zayd ibnu sahal saasaa la dhihi jiray waxaa kaloo rucayn la tilmaamaa inay tahay buur ku taalla yaman oo awowgaas hore uu deganaa marka meel bannaan inay ahayd oo mislaaf ahna waa la sheegaa buur inay ahaydna waa la sheegaa meeshaas haddaba imruulqays ayaa gabayadiisa beyt ka mida ku tilmaamay imruulqaysna sidaa ogtiin waa nin yamaani ah wuxuu ka soo jeedaa qaxdaaniyiinta wuxuu yidhaahday wa daari bani sawaasa fii rucayni takhiru jawaanibahu shimaalu takhiru calaa jawaanibihi shamaalu wa daari ama wa daaru bani sawaasa fii rucayni nacam wa daaru bani sawaasa fii rucayni takhiru calaa jawaanibihi shamaalu كذا ذكره في هذا البيت هذا الشاعر haddaba rucayni wuxuu ku dhashay magaalada maka sanadku markuu ahaa tiscu miatin wa tnayn sagaal boqol iyo labadii hijiriyada wuxuuna ku dhintay magaalada tarabulis sanadku markuu ahaa sagaal boqol iyo konton iyo afartii meeqa sanuu ku dhintay sagaal boqol iyo labadiina waa dhashay sagaal boqol konton iyo afartiina waa dhintay meeqa konton iyo labo sano curifa bilcilmi waalmacrifati waathnaa calayhi alculamaau hanaa'an kabiiran wuxuu caan ku noqday barashada diinta iyo aqoonteeda culimmaduna aad bay u ammaaneen haddaba kutub badan buu alifay oo uu ka alifay usuul usuulka usuulu fiqhiga iyo fiqhiga iyo luqada kutubtaas waxaa ugu muhiimsan albishaara alhaniya bianna taacuun laa yadkhulu maka walmadiina kitaab uu soo bixiyey waxaa kale oo ka mid ah kitaab uu u bixiyey qurat lcayn bisharxi alwaraqaat liimaami alxaramayn alwaraqaat liimaami alxaramayn waa kitaab usuul fiqhi ah kitaabkaas buu sharxay wuxuuna u bixiyey qurat lcayn bisharxi lwaraqaat liimaami alxaramayn waxaa kale oo kutubtiisa ka mid ah alkawaakib اduriya fii sharxi mutamimati اlaajuruumiyati waa kitaab asaguu iska leeyahay marka mutamimada oo asalka ahna asaas kale sharxana asaas kale waxaa kale oo ka mid ah mawaahib اljaliil fii sharxi mukhtasar ashaykh khaliil mukhtasar اlkhaliil waa kitaab fiqiga maalikiga ah ku saabsan kutubta bilow uu ka mid yahay kitaabkaas buu marka sharxay wuxuuna u bixiyey mawaahib اljaliil fii sharxi mukhtasar ashaykh khaliil waana madbuuc waa la daawacay haddaba kitaabka matniga ah oo mutammimat laajuruumiyati inta la og yahay wuxuu leeyahay saddex sharax sharaxa koobaad waxaa iska leh musanifka nafsadahaantiisa mutamimaha ninka iska leh oo ah alrucayni baa sharaxana iska leh waana la daabacay wuxuuna u bixiyey alkawaakib اduriya fii sharxi mutamimati alaajuruumiyati saas kale waxaa kale oo ka mid ah alfawaakih aljaniya calaa mutamimati اljuruumiyati waana kitaabkii maan loweyd aan idin tusay madbacadiisa daabacadiisana waxaa ugu fiican aan dhahnay nusakdiisa midka ay daabacday daar assumayci lilnashri watawsiic waxaa kale oo ka mid ah alkawaakib اduriya calaa mutamimati alaajuruumiyati oo uu iska leeyahay moxamed ibnu axmed ibni cabdilbaari alahdal waana midka anaga agteenna caanka ka ah ilaan sharaxa musanifkana ma soo gaarin laakiin kawaakibka agteena caanka ka waa midkan uu iska leeyahay ninkan yemaniga ah oo la yidhaahdo ahdal laakiin kawaakibka asalkiisa markiisi hore magacaas waxaa u bixiyey ninka musanifka ah oo matnigan iskale sharxana iska leh saddexdaas sharax ayuu kitaabku leeyahay haddaba kitaabka sida magiciisa aa ka dareemaydiin wuxuu ugu talagalay musanifku qofka mutamima qofka ajruumiga soo dhammeeya oo ajruumiga si fiican u fahmaa inuu noqdo kitaabka ku xiga ajruumigii masaa-ishiisii kitaabkan inuu dhammaystiruuna ugu talagalay masaa-isha ajruumiga qofka bilowga ah ee naxwaha bilowga ku abaa loogu talagalay sidaas daraaddeed way gaagaaban tahay uuna soo koobkoobay marka inuu dhammaystiro ayuu ugu talagalay masaa-ishii marka uu soo ikhtisaariyeyna uu faahfaahinaa masaa'il uu ka tegay oo uusan sheeginna kitaabka marka waa ku dara marka labadaas noocob waa isugu jiraa masaa-ishii ajruumiga oo la faahfaahiyey iyo kuwo uusan sheegin oo uu ku daray ayuu kitaabku marka isugu jiraa waan bilaabaynaa marka mualifka wuxuu yidhi alxamdu lilaah ammaan allaah ayaa iska leh alxamdu ammaan lilaah allah ayaa iska leh wuxuu ku bilaabay kitaabkiisa bacda albasmala xamdaladii buu ku bilaabay iqtidaa'an bilkitaabi alcasiis isagoo kitaabka casiiska ku dayanaya ilaan allah wuxuu ka bilaabay xamdalada kitaabku wuxuu ka bilowdaa sidaa ogtihiin qur-aanku wuxuu ka bilowdaa faatixada faatixadana waxay ku bilaabataa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allaha yeelo alxamdu lilaah ammaan allah ayaa iska leh allahaasoo rabbi alcaalamiin makhluuqaadka rabbigood ah rabbi waxay wadataa haddaba saddex macno allah makhluuqaadkan inuu yahay khaaliqooda allaha abuuray rabbi macnahaas waa wadataa annahu alkhaaliq waxaa kale oo ay wadataa annahu lmaalik lahum allaha iskale inuu yahay ayaguna addoommadiisii ay yihiin ayaguna maaligooda uu yahay waxaa kale oo ay wadataa annahu lmudabbiru lishu-uunihim inuu asagu maamulo marka saddexaas macnaba waa wadataa khaaliq maalik mudabbir makhluuqaadka oo dhan marka waa allihii iska lahaa waa allihii abuuray waana allihii maamulaayay alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allaha yeelo marka waa duco muxammadin oo muxamed ahaa wa calaa aalihi ahalkiisa nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam korkoodana naxariis iyo nabadgelyo allaha yeelo nabiga ayuu u duceeyey musanifka ilan allah baa wuxuuna amray nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam inaan ku sallinno aanna salaanno allahna wuxuu leeyahay ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliimaa sida marka aayadda ku jirtaygana u kala horeeyaan salluu calayhi salaada horeyda wasallimuu tasliiman salaamtuna marka way dambeydaa wa calaa aalihi nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam markuu ku salliyey oo uu salaamay ka bacdi ayuu ahalkii nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam u raaciyey nabiga ahalkiisuna waa dadka mu'miniinta ah oo ay dhaleen labada oday oo kale ah haashim iyo mutalib ibney cabdimanaaf cabdimanaaf markuu wiilashiisu afaray ahaayeen haashim ibni cabdimanaaf iyo mutalib ibni cabdimanaaf iyo nawfal ibni cabdimanaaf iyo cabdishams ibni cabdimanaaf afartooda ibni cabdimanaafa la lahaa haddaba haashim ibni cabdimanaaf nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam oo odaygu ka soo jeedo mutalib ibni cabdimanaafna dadka ka soo jeeda waxaa ka mid ah alimaamu ashaafici moxamed ibnu idriis ashaafici almuطalibi alqurashi labadoodan marka wixii tafiirtooda ah oo mu'miniin ah ayaa waxaa la yidhaahdaa aalu nabiy sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam waana dadka ay sadaqadu xaaraanta ka tahay labadoodan maxaa loogu khaas yeelay aalnimada oo labadan kale loogu diiday ilan way wada siman yihiin haashim ibni cabdimanaaf iyo mutalib ibni cabdimanaaf iyo nawfal ibni cabdimanaaf iyo cabdishams ibni cabdimanaaf haddii la yidhaahdo nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam ayaa haashim ka soo jeeda saas daraaddeed baa aal looga dhigay waa la gartay mutalib isaga maxaa aalka loogu daray oo kuwan kale loogu dari waayey nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam markii la weydiiyey oo rag saxaabada ah oo labadan ka soo jeeda ay su-aashaa weydiiyeen oo ay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahayow khumusul khumus maxaa u siiday reer banulmutalib annaga iyo ayagu waa kuu simanaaye wuxuu yidhaahday innamaa banuu haashim wa banulmutalibi shay-un waaxid reer banuu haashim iyo reer banulmualib wuxuu yidhahda waa isku hal far waxay yidhaahdeen culimmadu markii nabiga sala allahu calayhi wacalaa aali wasalam ay quraysho codsatay in loo soo gacan geliyo siday doonaana markaas ay ka yeelaan reer banu haashim waa diideen waxay dhaheen wiilkeenna annaga dhiibi mayno wixii gaalo ah iyo wixii muslimha waa isku raaceen inaan nabiga la dhiibin sala allahu alayh wala ali wasalam ilan waa ihaano ma yeelaynay dhaheen waxaa la yidhahda haddaad soo dhiibi diidin cunaqabataynaa laydinku soo rogaa cunaqabatayntii marka waxaa ku qornayd inaan wax laga gadan waxna aan laga iibin inaysan wax ka guursan qabaa'il kale ayagana aan laga guursan wax xiriir ayaga iyo dad kale inaysan dhex marin waraaq saas ahaa la qoray waxaana lagu dhejiyey fii jidaari ilkacba markii sidaasi ay dhacday reer banu haashim markay aa la dhashay banulmutalib iyo banu cabdishams iyo banu nawfal soo lama dhalan reer banulmualib waxay dhaheen annaga walaalahana reer banu hashim haddii cunaqabatayn lagu soo rogay annagana waxay dhaheen waa la gelaynaa cunaqabataynta yeeli maynay dhaheen keligood in meel lagu cunaqabatayo keligood ay meel ku leedaan naxnu macahum cunaqabatayntii bay marka la galeen laakiin labadii qoloo kale reer nawfal iyo reer cabdushams waxay la safteen quraysh cunaqabatayntii waagii dambe waa iska baabaaday saddex sano taqriiban bay socotay markii dambe ayadaa iska baabaaday nabigu sala allahu alay wasalam markuu wuxuu ugu abaalguday reer banulmualib bacdama ay reer banu haashim ay la safteen cunaqabatayntiina ay la galeen wuxuu u abaalguday marka inuu ka dhigay ayaga iyo reer banulmualib shay waaxid inuu ka dhigay khumusulkhumuska marka waa isla leeyihiin sadaqadana xaaraan bay ka tahay marka aalkii nebiga saasaa loogu magacaabay kuwan kalena marka aalka kuma jiraan ayagoo qaba wa calaa aalihi hum aqaaribuhu lmu'minuuna saasay dhahaan shuraaxdu min bani haashim waalmualib haddaba wuxuu yidhi wa saxbihi iyo nebiga saxaabadiisa wa calaa aalihi ahalkiisa nabiga sala allahu calayh wacalaa aali wasalam korkooda naxariisii nabadgelya leha yeelo iyo saxaabadiisa man huwa saxaabi man laqiya nabiya sala allahu calayhi wacala ali wasalam mu'minan bihi wa maata cala alislaam walow takhallalat riddatun fi lasaxi waa qofkii nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam la kulmo isagoo mu'min ah haddaba kulmitaankaas shardi maaha inuu arko lianna liqaa'a camu min aru'ya la kulmiddu way ka caansan tahay ru'yada oo qof indhoolo ah haddaa meel wada fadhiisatiin oo aa wada sheekaysatiin waxaa leeyahay way kulmeen laakiin wuu arkay la dhihi maayo haddaba meeshii laga dhihi lahaa man ra'a anabiya sala allahu calayhi wacala ali wasalam waxaa ka fiican in la yidhahdo man laqiyahu mu'minan bihi sababtoo ah man ra'a haddii la yidhaahdo waxaa ku bahaa cabdullah ibnu ummi maktuum iyo rag la mida oo nabigaan arag sala allahu calayh waala ali wasalam maca annahum saxaaba bilaa shak marka man laqiyaa ka fiican marka uu nabiga la kulmaa sala allahu calayh waala ali wasalam waa inuu qof mu'mina yahay maxaa ku baxay qofkii nabiga la kulmay sala allahu calayh waala ali wasalam isagoo gaal ah xitaa markaa kadib hadduu soo islaamo bacda mowti nabiy sala allahu calayh waala ali wasalam saxaabi la dhihi maayo ilaa markuu nabiga la kulmayo muumin muusan ahayn marka wuxuu noqonaa nin mukhadram ah taabicina xoogaa waa ka sarreeyaa saxaabina ma gaarsiisna oo dadka mukhadramiinta la dhaho man laqiya nabiy sala allahu alay salam mu'minan bihi wa maata cala alislaam waa inuu inuu ku dhinto islaamnimo yaa ku baxaya qofkii nabiga sala allahu alay salam la kulma isagoo mu'min ah uma irtadda bacda dalika walciyaadu billah wa maata cala aridda sidii ninkii ibnu khatal iyo raggii la midka ahaa oo nabigu sala allahu calayh waala ali wasalam iyagoo kacbada daahooda ku dhegan u yidhahday hala dilo liannahum irtadow ilan way rudoobeen walow takhallalat riddatun fi lasaxi haddii nabiga sala allahu calayh waala ali wasalam uu la kulmo isagoo mu'min ah kadibna uu ridoobo walciyaadu billaah haddana islaamnimada uu ku soo laabto ayadoo nabigu nool yahay sala allahu calayhi waala wasalam kadibna nabiga uu la kulmo saxaabinimadiisa xukuma jira ayada laakiin waxaa doodu ka taagan tahay haddii nabigu ula kulmo sala allahu calayhi wasalam isagoo mu'min ah kadibna uu ridoobo kadibna uu soo islaamo bacda mowti nabiy sala allahu calayhi waala ali wasalam markaan labaadu uu soo islaamaana nebiga uusan la kulmin ninka saxaabi ma yahay oo tusaale ahaan fii xayaati nabiy sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam ayuu isagoo saxaabi ah ayuu ridoobay bacda mowtii buu haddana soo islaamay fii khilaafati abi bakrin wa cumar wa cuhmaan tusaale ahaan hal yuqaalu limidli hada saxaabi alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay sida raajixa waa inuu saxaabi yahay wuxuuna yidhaahda waxaa u daliil ah nin la yidhaahdo ashcaf ibnu qays ayaa arrintaasi ku dhacday intuu ridoobay fii xayaati nabiy sala allahu calayh wasalam buu wuxuu soo islaamay fii khilaafati abi bakrin kadibna abubakr radi allahu canhu walaashiis buu u guuriyey axaadiistiisana wuxuu leeyahay kutubta masaaniidda ayay ku jirtaa saxiixeynka iyo kayrkood ayay ku jirtaa qof ka taraduday ama ka shakiyey ama ka labalabeeyey axaadiista uu warinaa inay masaaniidda ay ku soo saaraanna ma jiruu leeyahay culummada mid kasta oo ka mid a saxaabinimadiisu ictibaariyo wax dadka keeneen hadda ma ogin uu leeyahay saas daraaddeed waxaa lagu xisaabinaa ashcat ibnu qays ragga la midkaa inay yihiin saxaaba sidaasuuna rajaxay alxaafid ibnu xajar wa saxbihi iyo saxaabadiisa ajmaciina gebi ahaantood aalkiisa iyo saxaabadiisa nabadgelya naxariis korkooda allaha yeelo ajmaciina gebi ahaantood wa bacdu intaa ka bacdi wa bacdu ay bacda alxamdalati waasalaati waasalaami calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala ali wasalam wacalaa aalihi wacalaa asxaabihi intaa ka bacdi fa haadihi midaan muqadimatun waa hordhac fa haadihi midaan muqadimatun waa hordhac muqadimadaasoo fii cilmi alcarabiyati cilmiga carabiga ku saabsan wuu idlaaqay laakiin wuxuu ula jeedaa fii cilmi naxwi ilaan culumta carabigu way badan tahay naxwo keliya ma aha marka dhammaantood wuu wada sheegay soo ula jeeda hal fan oo ah naxwaha wuxuu leeyahay waa hordhac waa muqadima muqadimadaas oo ku saabsan naxwaha waxaa la yidhaahdaa tasmiyatu اlkulli wa iraadatu albacdi kulli markuu u magacaabay asagoo ula jeeda alxabo fahaadihi muqadimaة fi cilmi اlcarabiyati ay fi cilmi الnaxwi waa hordhac cilmiga naxwaha ku saabsan muqadimadaasoo mutamimatun dhammaystire limasaa'ili اljuruumiyati ajruumiga masaa-ishiisii dhammaystire haddaad doontana waxaad dhihi karta waa ka jari karta ahoo fa haadihi midaani muqadimatun waa hordhac fii cilmi alcarabiyati hiya muqadimadaasi mutamimatun waxay dhammaystireen limasaa'ili اljuruumiyati ajruumiga masaa-ishiisa muqadimadaasoo takuunu ahaanee waasidatan haddaba masaa-isha juruumiga wuxuu la jeedaa kitaabka juruumiga ah waxyaabihii uu ka hadlay ayay dhammaystireen muqadimadaasoo takuunu ahaanee waasidatan mid u dhaxaysa baynahaa bayna aljuruumiyati muqadimadaas oo u dhexeeda kitaabka juruumiga ah iyo wa bayna gayrihaa iyo kutubta kale oo min alkutubi almutawalaati kutubta la faahfaahiyey ah wuxuu leeyahay waa muqadima muqadimadaas waxaan ugu talagalay uu leeyahay inay u dhaxaydo ajruumiga iyo kutubta kale ee naxwaha ah ee mutawalaadka ah ilaan way adagtay qofka ajruumi inuu markuu ka gudbo tusaale ahaan kutubta waaweyn uu u dhaadhaco sida kaafiyadii mulxaajib alfiyadii xitaa way adagtaha laga yaabaa inuu u dhaco kutubta kuwaas xoogaa ka sahlan oo qadriga iyo shuduurudahabka ay ka mid yihiin waxaan ugu talagal uu leeyahay haddaba muqadimada inay waasito u ahaato ajruumiga iyo kutubta kale ee waaweyn ee naxwaha ah nafaca allaahu ilaahay ha anfaco biha bihadihi lmuqadima muqadimadan alطaaliba lahaa qofka ardayga ha ku anfacu leeyahay waa u ducayna haddaba nafaca allaahu ilaahay ha ku anfaco biha muqadimadan alطaaliba lahaa ardayga barana ha ku anfaco kamaa nafaca sida ilaahay ugu anfacay biaslihaa ayada asalkeeda muqadimadan yaa asal u ah ajruumigii ajruumiga marku wuxuu leeyahay makhluuq badan baa ilaahay uu ku anfacay oo naxwo ku bartay ilaa markii iyada la alifay wixii ka dambeeyey qofkii naxwo baranaaba ajruumigu ka bilaabi jiray nin kastoo naxwo bartay ajruumiga looga soo bilaabay marka nafcigeedu khalqiga wuu kala gaaray aad baa loogu intifaacay sida asalkeedii oo ajruumiga ah loogu intifaacay muqadimadan wuxuu leeyahay ilaahay waxaan waxaan ka baryaa inay naafic u noqoto kamaa nafaca biasliha filxayaati nolosha dhexdeedana ilaahay ha ku anfaco haddaba filxayaati jaarumajruurkaas wuxuu ku tacalluqaa nafaca allaahu biha qofka ardayga ilaahay ha ku anfaco muqadimadan filxayaati nolosha dhexdeeda ilaahay ha ku anfaco oo nafcigeeduna uu yahay inuu fahmo luqadda carabiga filxayaati nolosha dhexda ilaahay ha ku anfaco wa bacda almamaati geerida kadibna ilaahay ha ugu anfaco oo nafcigeedana uu yahay inuu u kaashado fahamkeeda kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam taasoo sabab u noqonaya qofka inuu galo jannadii ilaahay kamaa nafaca biasliha filxayaati nolosha dhexda ilaahay kula anfaco wa bacda almamaati iyo geerida ka bacdi innahu allah qariibun waa kii dhow oo addoommadiisa u dhow innahu allah qariibun waa midkii dhow min cibaadihi mujiibu dacawaati baryooyinkana waa allaha ajiiba ee yujiibu dacwata daaci idaa dacaah qofka barya baryadiisa ilaahay waa ajiibaa mujiibu dacawaat alkalaamu wamaa yata'allafu minhu wuxuu ka bilaabay musanifka kalaamka kalaam maxaa la yidhahdaa haddaba alkalaamu kalaamka iyo wamaa ay ladii midka yata'allafu kalaamka minhu maaga wuxuu leeyahay kalaamka iyo waxa uu ka kooban yahay wuxuu yidhi alkalaamu hadalka allafdu ayilmalfuudu waa wixii lagu dhawaaqo almurakabu oo la isu geeyo almufiidu oo wax faa'iideeya bilwadci ee bilqasdi wuxuu u sheegay afar shardi afartaa shardi mid ka mida haddii laga waayo kalaam lama dhaho fi istilaaxi nuxaa alkalaamu hadalka cinda nuxaa allafdu waa inuu noqdo mid lagu dhawaaqay wax lagu dhawaaqo waa inuu noqdo maxaa ku baxaa wixii aan lagu dhawaaqin sida maktuubkii iyo ishaaradii iyo cuqadii iyo wixii lamid ah kuwaas marka lama dhaho kalaam hadday doonaan waxa faa'iideeyeen sababtoo waxaa ka maqan lafdigii baa ka maqan lafdigana waxaa la yidhaahdaa الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية حروف هجائية عدك وحون كمدة وتا ما وحال إذا لفظي وإنه مركا لفظي النقضة هذا اللفظي وحال لولجي إذا الملفوظ كلام كان واللفظي مركا الأولي وحال لولجي إذا الملفوظ وحي لقنا واقي اللفظي نواقع لفظي جيسة كلام لقى موضوع kalaamku waa inuu noqdo malfuud wax lagu dhawaaqo almurakabu waa inuu ka kooban yahay min kalimatayni fa aktar laba eray iyo ka badan waa inuu ka kooban yahay waa lafdi laakiin hal erayuu noqday kalaam lama dhihi karo tusaale ahaan zayd soo lafdi ma aha kalaam lama dhihi karo oo maxaa u diidaa licadami tarkiib tarkiib lama hayo ilaan waxaa la rabaa inuu ugu yaraan laba eray ka kooban yahay labadaas eray oo ah laba isim ama isim iyo ficil inuu ka kooban yahay la rabaa haddana waxaa haydaa hal eray bis saas daraaddeed kalaamnimadiisii waa suurogeli weyday almurakabu waa inuu ka kooban yahay min kalimatayni fa aktar almufiidu waa inuu wax faa'iideeyo waa inuu murakab noqdo haddana waa inuu wax faa'iideeyo faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha faa'iido lagu aamusi karo oo qofka saamica ah dhegta uusan sii taageen waxaa ku baxaa wixii lafdi ah oo murakab ah laakiin faa'iidadii ay ka maqan tahay tusaale ahaan idaa jaa'a caliyun lafdi waa yahay murakab waa yahay wa maca daalikana kalaam lama dhihi karo oo maxaa u diidaa sababtoo a ifaadadii baa ka maqan idaa jaa caliyun cali hadduu yimaado waxbaa ka kala dhimana dhaba bilwadci qasadna waa inuu wax ku faa'iideeyo qofka mutakalimka ah ee lafdigaan la yimid ee tarkiibkaan la yimid ee ifaadadaan la yimid wuxuu leeyahy waa inuu ugu talagalo inuu wax faa'iideeyo waxaa ku baxa qofku intaas laga helay ee qasdigii uu ka maqan yahay kasaahi wannaa'im waxay leeyihiin kalaam lama dhihi karo qofka hurda hadduu yidhaahdo qaama caliyun waxay leeyihiin lama dhihi karo kalaam inkastoo uu yahay lafdi murakabna uu yahay mufiidna uu yahay wa aqalu maa yata'alafu min ismayni wa aqalu maa inta ugu yar oo yata'alafu ay yata'alafu lkalaamu hadalka inta ugu yar oo uu ka koobmo min ismayni waa laba isim waxaan soo sheegnay kalaamka lagama maarmaan inuu u yahay tarkiib haddaba tarkiibkaas wuxuu noqon karaa laba isim wuxuu noqon karaa laba ficil wuxuu noqon karaa isim iyo laba ficil iyo laba isim buu noqon karaa ficil iyo saddex isim buu noqon karaa iyo kasii badan inta ugu yar ee uu murakab ka noqon karo wuxuu leeyahay waa laba isim naxwu zaydun qaa'im ow min ficlin wasmin ama ficil iyo isim sida qaama zaydun waa inta ugu yar tarkiibka ugu yar oo kalaamku uu ka dhismi karaahi waa laba isim ama isim iyo ficil labada isim uu ku mihaaliyey wuxuu yidhaahday zaydun qaa'imun zayd waa hal isim qaa'imunna waa isim kale waana kalaam ilaan waa lafdi murakabna waa yahay mufiidna waa yahay bilwadci laakiin meequu ka kooban yahay laba isim uu ka kooban yahay wa aqalu maa yata'alafu inta ugu yaroo kalaamku uu ka dhisan yahay min ismayni waa laba isim naxwu zaydun qaayim aw min ficlin wasmin ama waa hal ficil iyo hal isim naxwu qaama zaydun oo kale asna waa kalaam wuxuuna ka dhisan yahay qaama oo ficil ah iyo zaydun oo isim ah waxaa meeshaas laga fahmaa kalaamku inuusan ka dhismi karin laba ficil laba xaraf isim iyo xaraf ficil iyo xaraf inuusan ka dhismi karin inta ugu yaroo ka dhismi karo ama waa laba isim ama waa isim iyo ficil bas waalkalimatu qowlun mufrad intaas waxaan uga soo baxnay kalaamka iyo tarkiibkiisa kalaam maxaa la yidhaahdaa waa wixii afartaa shardi laga helo tarkiibkiisa meeqaa ugu yar laba isim ama isim iyo ficil haddaba wuxuu rabaa inuu kuu sharxo kelima maxaa la dhahaa kelima maxaa looga baahan yahay kalaamku waa murakab sooma inaan dhihin haddaba wuxuu ka kooban yahay waa maxay laba kelimadood ugu yaraan labadii kelimadood waxay u baahan tahay inaad fahanto kelima maxaa la dhahaa kelimadiiu rabaa marka inuu kuusha wuxuu ku dhahay walkelimatu kelimadu qowl mufradu waa qowl mufrad ah kelima waxaa la yidhahdaa qowl mufrad ah waxa qofka afkiisa ka soo baxa wuxuu doona ha ahaadee waxaa la yidhaahdaa lafdi marba qofka hadduu dhawaaqo oo sawt uu ka yimaado sawtkaasoo bacd alxuruuf alhijaa'iya ay ku jirto lafdiyaa la yidhaahdaa lafdigaas wuxuu noqon karaa lafdi macna leh sida zayd iyo cali iyo rajul iyo kitaab wuxuu noqon karaa lafdi aan macno lahayn sida zayd oo gadaal laga soo akhriyey oo la yidhaahda days mid kastoo labadooda ka mid a waa lafdi laakiin days waa lafdi aan macno lahayn rajul iyo zayd iyo kitaab mid kastoo ka mid ahna waa lafdi macno leh lafdiga aan macnaha lahayn waxaa la yidhaahdaa muhmal lafdiga macnaha lehna waxaa la yidhaahdaa mustacmal lafdigaas mustacmalka ah qowlna waa la yidhaahdaa marka lafdun mustacmal haddaad doonto haddaad doontona qowl baa dhihi kartaa haddaba waa isku mid inaan idhaahdo lafdun wudica limacnan ama lafdun mustacmal iyo qowl intaasoo dhan waa isku mid saddexdaas cibaar kaa doonta adeegsan kartaa lafdun wudica limacnan macnaheedu wuxuu yahay lafdi macno leh lafdun mustacmal oo iyaduna la mid ah iyo qowl waa isku mid qowlkaa marka wuxuu u qaybsamaa ama lafdiga mustacmalkaha wuxuu u qaybsamaa murakab iyo mufrad marna waa murakab marna waa mufrad labadaas nooc buu u qaybsamaa marka murakab maxaa la yidhaahdaa mufradse maxaa la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen murakab waxaa la yidhaahdaa ajzaada uu ka kooban yahay jus kasta oo ka mid ah wixii uu tusinayo qeyb ka mid a hadduu tusiyo tusaale ahaan haddii la yidhaahdo kitaabu camrin kitaabu camrin waxaan leenahay waa murakab waa qowl murakab ee mufrad ma aha sababtoo wuxuu ka kooban yahay laba jus soo maaha kitaab iyo camr haddaba kitaabu camrin wuxuu faa'iideynaa jus kasta oo ka mid ah labadiisa jus barkiisuu faa'iideynaa kitaabu camrin muxuu faa'iideynaayey kitaab uu iska leeyahay camar soo ma ahayn intaasuu faa'iideynaayey haddii marka jusjus laga dhigo jus kasta wuxuu faa'iideynaa macnahaas qayb ka miduu faa'iideynaa kitaabna wuxuu faa'iideynaa kitaabu camrin wuxuu faa'iideynaa inuskeed camrina wuxuu faa'iideynaa kitaabu camrin wuxuu faa'iideynaa inuskeeduu faa'iideynaa laakiin mufradka waxaa la yidhaahdaa waa kii ajzaadiisu aysan tusinin waxa uu tusinaa qayb ka mida ma tusiyo waa midkaas cagsigiisa marka rajul macno soo tusin maayo ajzaada uu ka kooban yahay oo xuruuftan ah ra iyo jiim iyo laam macnihii rajul uu tusinaaye qayb ka mida ra-du tusin maydo jiimkuna qayb ka mida tusin maydo laamkuna qayb ka mida ma tusinaayo laakiin kitaabu camrin macnihii murakabkaas uu faa'iideynayay qayb ka mid ah ayuu kitaab faa'iideynaa camrina qayb ka miduu faa'iideynaa labadaas marka midna waxaa la yihahdaa murakab midna waxaa la yihahdaa mufiid haddaba kelimadu waa qowlka mufradka ah sida zayd iyo rajul iyo kitaab iyo wixii la mid ah ma la fahmintaas marka kitaab waxaan leenahay waa qowl haddana waa mufrad waalkelimatu kelimadu qowlun waa qowl qowlkaasoo mufradun oo mufrad ah wa hiya iyaduna kelimaduna ismun wa ficlun wa xarfun waa ism iyo ficl iyo xarf wuxuula jeedaa kelimada oo aan soo tacriifin oo aan ku soo sheegnay inay tahay qowl mufrad ah hal ism waa noqon kartaa sida rajul oo kale rajul waa kelima liannaha qowl mufrad ism waa noqon kartaa ficilna waa noqon kartaa sida jalasa jalasa waa kelima liannahaa qowlu mufrad haddana waa ficil xarafna waa noqon kartaa sida fi sababtoo ah fi waa kelima liannahaa qowl mufrad waa qowl mufrad ah marka kelimadu isim waa noqon kartaa ficilna waa noqon kartaa xarafna waa noqon kartaa dadka qaarkood waxaa dhici karta inay u fahmaan kelimadu waa isim iyo ficil iyo xaraf la isu geeyey inay saa u fahmaana dhici karta lakiin saas kama wado isim iyo ficil iyo xaraf la isu geeyayaa kelima ah saasa u fahmin ee wuxuu la jeedaa mid kasta oo saddexdan ka mid ah gaar ahaantiisuu kelimo u yahay mid kastaoo saddexdooda ka mid ah waa kelima isimku keligiis waa kelima ficilku keligiis waa kelima xarafkana keligiis waa macno xarafka laakiin wuxuu la jeedaa xarafka macnaha wata wa hiya ismun wa ficlun wa xarfun jaa'a limacnan xarafkaasoo yimid macno u yimid wuxuu la jeedaa xaraf macno leh wuxuu ka ixtiraasaa jaa'a limacnan xuruufta hijaa'iga ah sida xa'da iyo daalka iyo ra'da iyo jiimka iyo wix la mid ah xuruuftaas waxaa la yidhaha alxuruufu alhijaa'iya macnana ma laha ee waxaa la rabaa xaraf macno leh oo loola jeedo sida lam soo macno ma laha maxay faa'iideydaa nafyi iyo qalbi iyo jasmi waxaasoo dhan sooma faa'iideydo taasoo kalea la rabaa iyo lan soo ma faa'iideydo iyo inna soo wax ma faa'iideydo iyo fii soo macno ma laha iyo calaa iyo siin iyo sawfa iyo waxaasoo dhan macnaay leeyihin waa xuruuf iyo qad iyo wixii la mid ah mid kastoo ka mida waa xaraf haddana waa xaraf macno leh saas daraaddeed waxaa waxaa arkaydoo le qad xarfu taxqiiqin xarfu taxqiiq macnaheed waa maxay waa xaraf macno faa'iideeya macnahaas oo ah ataxqiiq macnahaas u faa'iideeyaa xuruuftaas waxaa la yidhaahdaa xuruufulmacaani waxa kelimada noqon karana waa ayagaas ama alxuruuf alhijaa'iya ayuu kelimada ka mid ma aha kelimada soo geli maayaan wallahu aclam halkaas ka jiro